waxa isa soo taraya dadka quusta ka muujinaya masiirka dowladda federaalk ee sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonto magaalada muqdisho brofeor maxamed xaaji ingiriis oo ah aqoon-yahan ku xeeldheer arrimaha taariikhda si gaar ah soomaaliya iyo geeska afrika ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda hubintin la-aanta ah ay wajahayso dowladda federaalka si la mid ah madax iyo siyaasiyiin isaga ka horreysay ayaa waxaa aqoon-yahankan uu ka hadlay suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto magaalada muqdisho oo xarun u ah dowladda federaalka qoraal kooban oo uu kuu soo qoray barta uu ku leeyahay ex ee horey loo oran jiray twitter ayuu xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ugu baaqay inuu iscasilo ka hor inta aanu qoyskiisu la baxsan sida bishaar al asad iyo ashraf qani xasan sheikh waa inuu iscasilaa intaysan al-shabaab go'doomin muqdisho ayuu qoraalkiisa ku yidhi brofesor maxamed xaaji ingiriis oo ah aqoon-yahan ku xeeldheer arrimaha taariikhda si gaar ah soomaaliya iyo geeska afrika waxa uu geesta kale ka dhawaajiyey in ciidamada dowladda federaalka ay burbureen isagoo tusaale u soo qaatay inuu furmaha ka fidxaday odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha ciidamada dowladda federaalka isagoo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh dareensiinaya xaaladda dhabta ah ay wajahayso dowladdiisa ayuu sidoo kale ku yidhi ha iska indhatirin xaqiiqada hortaada taalla hadalka aqoon-yahankan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isa soo tarayeen siyaasiyiinta walaaca ka muujinaya masiirka dowladda federaalka waxaana ay qayladhaantooda isa sii tartay wixii ka dambeeyey markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe